marka hore waan ku salaamaya barkad iyo adiga iyo bahda voiceka horta intii muddaba waxaanu wadnay derdergelin xagga garsoorka ah khaasatan intii magaranaysa aniga laysoo magacaabay oo iminka laba bilood iyo magaranaysa labaatan cisho laba bilood labaatan iyo cisho ah intaan xilka la wareegay dacwado kuwa madaniga ah ee ku raagay meesha ama ciidaan ku qornayn ama ragaaday toddoba boqol aan ka yarayn kuwa ciqaabtuna laba boqol iyo dheeraad aduu kun dacwadoodin ku dhow ayaa yaalay oo bandin ahaa waanu dhaqaajinay garsooreyaal baanu asaangaraynay hakad bay ku jireen garsooreyaashii maxkamadda sare loo asaangareeyey waanu dhaqaajinay dubahabeyn badan baanu ku samaynay maxkamadda sare iyo wixii la xidhiidha tan dambe iminka cusbina way jirtay yaanu kamid bay ahayd oo iyadana reformka kamid ahayd in isku bedel badan iyo rusayn dadka qaara iyo dallacsiin iyo dubucelin ama daadejin waxaa la yidhi motionka la yidhaahdo inaanu magarasa casilaad intaba aanu samayno oo ay isugu jiraan si loo derdergeliyo garsoorkii dadkiina loogu shaqeeyo waayo guddoomiye markaad eegto tan aad samayseen u dambeysay casilaadda iyo dalacsiinta iyo shaqa keerista tirada imse garsoore ama intee leeg bay saamaysa waxa weeyaan xagga garsoorayaasha waxay gaadhaysaa siddeetan xagga xeeraalintana waxay gaadhaysaa dhowr iyo toban waxaa kaloo iyagana jira garsoorayaasha ruqsaynta lagu sameeyey waa lix iyo toban waddanka o dhana garsoorayaasha la isku bedelay ama la dalacsiiyey ama la casilay hoos loo celiyey ama la transfer gareeyey gobol kale loo bedelayna waa waa siddeetan kama yaraa isugeyntoodu marka waxa weeyaan waa tiro aan boqol iyo soddon ka yarayn waayo guddoomiye tirada intaa la eeg ee garsoor ka tirsan ee isku shaandhaynta iyo ku samayseen casilaada iyo dalacsiinta iyo shaqkeeriskaba maxaa ku salaynayseen waxaan ku salaynaynay waxaa jira laba bilood iyo bar guddi baa jira guddiga baarida iyo dabagalka iyo magaranaysa guddigaasi laba bilood iyo bar waddanka o dhan gobol kasta way u safreen way baareen marka waxaa lagu salaynayay cabashada iyo investigationka wixii kasoo baxee ama corruptiona ama magaranaysaa shaqa xumaana ama qofka oo shaqadiisi gudan waayey ayaa lagu salaynayey markaa si hab nidaamsan oo sharciga waafaqsan oo aan iska habhaasarhayn baa lagu saleeyey waxaa kaloo iyaguna ku jiray oo kaaliyaasha sare ama kaaliyaasha isku bedel badan baa lagu sameeyey oo iyaga laftooda aad baa looga cabanayay garsoorka wuxuu ka mid yahay waaxyaha qaranka ee dadku ka cawdaan inta badan maxaa isku shaandhinta aad samayseen ka bedelaysaa bay kula tahay ma ka taraysaa wax badan bay ka taraysaa horta marka koowaad tusaalahaan iminka hargeysa oo kale iyo burco magaalooyinka caasimadaha gobollada waasiya bowram oo kale iyo magaalooyinkaasi heer gobol maxkamadaha ugu muhiimsan waa maxkamadaha gobolka waayo dacwadaha ugu baaxadda weyn li gobolkay yimaadaan markaa gobollada oo dhan waanu xoojinay iminka tusaale ahaan hargeysa oo garsoorayaasha ka hawlgeli jira ay ahaayeen koob iyo toban waxaa laga dhigay koob iyo labaatan waayo waxaa laga jawaabay culayska dacwadaha ama ciqaabta ah ama madaniga ama idaariga ama dacwadaha kale ka jawaabayaan marka xitaa isbedelkan kuma jirto un dad la dalacsiiyey dad la bedelay waxaa ku jira in la eegay meelay bay baahidu jirtaa oo baahidii laga jawaabay dad badan ba waxay dhahdaan xabsiyada dad baa inta laysaga xidho ku raaga oo inta rumaan loo diray lagu ilaabaa ama qaarkood intii muddo qaata mar dambe la ogaada inay iska xidhan yihiin arrintaasi guddi ahaan ma ku samayseen baadhis wallahi horta de hay-ado badan baa xabsiyada ka wada shaqeeya oo imika tusaalahaan maxkamadu waa ka badh talis qaybta asluubta oo xabsiyada gacanta ku haya wasaaradda cadaaladda xeeraryaha guud ee qaranka marka istraatijigeegu horena wuu jiray iminkana waxaanu wadnaa inaanu ogaano in lala socdo wasaaradda cadaaladana waanu ka wada soconnaa guddoomiye waxaa jirta had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa maxkamadahoo kale ama garsoor marka la maqlo dadka qaar kalsoonida ay ku qabaan in badan way yaray ma is leedahay kalsoonidii bulshada iyo garsoorka u dhexeeyey waxba iska bedelay yani waxa weye beri dhaweyd adigii waxaad ogeyd in dacwado siyaasi ah ayna soo galeen labada bilood u dambeeyey dacwaddii la xidhiidhay axsaabta ee ay xuquuqdooda ka cabanayeen iyo dacwaddii dambe ee siyaasiga ahayd ee kordhintii golaha guurtada iyo doorashada la xidhiidhay iyadana labadaa dacwadoodna waxay ahayn laba dacwadood oon sahlanayn oo runtii maxkamad dastuuriga ahi ay u dhaba dhigtay waxay ahaayeen dacwado tijaabo u ahaa garsoorka waxaanay muujisay in garsoorku yahay hay-adda saddexaad ama waaxda saddexaad ee qaranka oo ah waax autonomasa madax bannaan talada qaranka iyo marxaladaa waddanku marayo inuu garsoorku qayb ka noqdo wax ka yidhaahdo wax laga weydiiyo tale ka soo jeediyo waanaanu ku wadaynaayo mustaqbalka soo socda waxaanu doonaa inuu garsoorku roolkiisii qaato iyadoo iskeedu madax bannaan marka waxaanu doonaa inay garsoorku noqdo hay-ad ama waax sidaa loo maciinsado oo jirta roolna ka ciyaarta arrimaha qaranka